بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله حين كنا حجرني كتاب التوحيد عشر كان عشر كافرتنا يصدح وحنا كبل يا باب كالسديداد وشيخ بابي باب من تبرك بحجر أو بشجر أو حجر ونحوهما باب أي هذا باب كان وحو باب يهي من تبرك قفكي كبرك يستا بشجرة نسقوك قارنا بشجر بأرانا يا قارنا بشجرة أسكو مدوي جيد ay bishajari min alashjaar noocuu doonaba ha noqdee oo shajarku waa geedka wa aw xajarin ama dhagax ay macnaha xajar min alaxjaar midkuu doona ha noqdo wa naxwihimaa iyo wixii la mida ciddii ka barakaysatay inay macnaha ku dhacayaan xaaladoodu sida ay noqonayso ayaa baabkan lagu baxsinaya atabaruk waxaa la yidhaahdaa waxa weeye tabaruku sidiisa waxa weye albaraka macnaheedu waxa weeye waa kathratu lkhayri wa hubuutihi macnaha waxaan haddii la yidhahda fiihi baraka qur-aanka matalan markii laga hadli karo allah uu yidhi waa waa mubaarakun oo ilaahay barakeeyey ama fii leylatin mubaaraka ay fiihi kahrat lkhayri wa hubuutihi ay yidhahdeen culummadu shaygaan macnaha barakaa ku sugan khayr badan iyo wanaag baa ku sugan wey amaa atabaruk markii la yidhaahdo waa talabu lbaraka macnaha shaygan in baraka laga dalbo oo la barakaysto oo la aamino inay baraka ku sugan tahay ayaa atabaruk la yidhaahdaa oo markaa laga dalbo barako ama wax la taabanaya ha noqdo ama wax la dhunkanaya ha noqdo ama wax la ismarinaya ha noqdo ama wax la cabaya ha noqdo ama wax la cunaya ha noqdo wixii markaa la yidhaahdo baraka ku sugan oo la barakaysto ayaa atabaruk la yidhaahdaa haddaba markaa atabaruku waxa weeye laba nooc ayay culummadu tilmaameen sida culummada sheekh cutheymiin iyo raximahullah markay sharaxayaan waxa weeye barakadu waxay ku timaadaa imaa wax macnawiya oo waxa weeye la dareemi karo matalan ama waxa weeye loo la arkayo waxa weye xisiya matalan qur-aankii waxaa layna yidhi waxaa ku sugan baraka haa waa qur-aan mubaaraka barakaana laga helayaa ay allah subxaana wa tacaala ayaa dhexdiisa yeelay khayr oo dadkii ku intifaacayaan cilmiga barashadiisii waa baraka in cilmigii la dalbo oo la barto waa dalabulbaraka waa barako weeye waa khayr khayr baa ku sugan waayo ilaahay baa lagu caabudayaa xaaraamtii iyo xalaashii baa lagu kala garanayaa khayr iyo wanaag baa kuugu sugan taas waa saas waxyaalaha marka mashruuca oo laynoo sharciyeeyey waxa weeye barakada in laga raadiyo qur-aanka oo la ysku akhriyo oo la barto oo lagu cibaadaysto oo sunnaha nebiga calayhi salaatu wassalaam axaadiidta saxiixa adkaartii nebiga halkaa in barakada laga raadiyaa waa mashruuc laakiin itibaacan linabiy sal salam sidii nebiga calayhi salatu salaam uu maray in loo maro ee inagu aynu nafteenna waxaynu doonna iska samayn amaa in la barakaysto dhagxan ama geedo ama qabuuro ama ashkhaas dhintay qabuurahooda in la barakaysto oo ciid laga qaato oo nadar laga galo oo la yidhaha barakaa laga helayaa haddee waxaas waxay u baahan tahay deliil bay u baahan tahay wixii marka deliil aan lahayn waxay noqonaysaa min baabi shirki ayay noqonaysaa waxaynuna arkaynaa aayadda uu shiikhu u deliishaday iyo xadiidka aynu arki doonno ayaynu arkaynaa dalabulbaraka waxay noo caddaanaysaa barakada in laga dalbo meel aan laguu sharciyaynin shirki bay noqonaysa shirki ayay noqonaysa haa idan wax la inoo sharciyeeyey oo waxa weeye in cibaado loo ictiqaado ama la dhunkado ama la salaamo ama la taabto waxaa koomka saaran waa xajarul aswadka xajarul aswadka waxaa laynoo sharciyeeyey inaynu markaan dawaafka samaynayno inaynu taabanno ama dhunkanno laakiin waxaynu ictiqaadaynaa siduu cumar ibnu khadaab radia allaahu canhu u caddeeyey cumar ibnu khadaab markuu taabtay oo dhunkaday xajarul aswad waxa uu yidhi sida bukhaariya wariyeen wallaahi inii la aclamu annaka xajarun laa tanfac walaa tadur waxaan aaminsanahay oo ogahay inaad dhagax tahay aadan waxna dhibi karin wanaagna keeni karin adigu walowlaa annii ra'aytu rasuula allaahi sala allahu caleyh waali wasalam haddaanan arki lahayn rasuulka oo ku dhunkaday waxa weye maa qabaltuka abadan weligay kuma dhunkadeen idan maxaa marka loo dhunkanayaa xajarul aswad waa itibaacan lirasuul sala alla alay salam waa cibaado ilaahay inagu addoonsaday oo layna amray laakiin barako gaara oo la ismarmarinayo ama la isku xoqxoqayo ama gacmaha la marsanayo wejiga la marsanayo ma jirto ma soo aroorin haa ruknaynka marka la istilaamayo in waxa weeye la ismarmariyo ma soo aroorin laakiin dad baa arkaysaa kacbada oo dhan sitaarke daaheeda iyo tiirarkeeda iyo dhundhunkanaya oo barakaysanaya bal waxaad arkaysaa oo soomaalida ka mid ah dad markii dadku xajka aadaan raggu labada go' ay xirtaan markay xajka ka soo noqdaan labadii go'ba inta dhaqaan oo meel geliyaan ayaa waxaa leeya waa baraka dadka qaar baa barakaysta oo dholalkaas hindiya iyo bakistaaniyana aad baa looga barakaystaa baa leeyi soomaalidana qaar aaminsan ayaan waxa weeye la arkay oo sidaas u ictiqaadsan go'aani wax gaar oo baraka u leeyaha ma jiraan ha qaar baa kuranaya kafan baan ka dhiganayaa in laygu kafnaan rabaa waxaasi waa wax ka jira ma jiraan marka wixii cibaado la inoogu jideeyeyna cibaadaan u samaynaynaa wixii kalean bannaan baan ka marayna haddaba muxuu shiikhu deliishaday markaa waxa uu deliishaday aayadda fii suurati najmi iyo xadiidkii abiwaaqid leythi xadiidka casharka dambaan u dibdhigaynaa aayaddaanaan sharaxaynaa sharax badan bay u baahanta qaala sheekhu wuxuu yihi raximah allahu tacaala wa qowli llaahi tacaala allah waxa uu yidhi afara'aytum allaata waalcuza wamanaata athaalithata alukhraa alakum aldakaru walahu lunthaa tilka idan qismatun diisa ila aakhir aaya allah waxa uu yidhi waxaa ka horreysay aayaddan waa fii suurati najmi waxa ay ka sheekaynaysay habeenkii micraajkoo nebiga la dheelmay laqad ra'aa min aayaati rabbihi alkubraa ha marka markii lagu radiyey qorayshtii ay beeniyeen oo waxa weeye israa walmicraaj ay beeniyeen ayaa kabacdi markaa ku soo degtay suuratu najmi oo la yidhi afatamaaruunahu calaa maa yara ma wuxuu arkay baad kula doodaysaan waxa weeye ilaa aakhir la soo waday ilaahay uu yidhi laqad ra'aa min aayaati rabbihi alkubraa aayado waaweyn ayuu arkay oo ilaahay tusay aayadaha ilaahay oo waaweyn baa la tusay aakhiraa la tusay naartii baa la tusay jannadii baa la tusay cinda sidratilmuntaha buu tegey howlo badan buu soo arkay toddobada samuu sii maray aayado waaweyn buu arkay oo ilaahay tus markii intaa la caddeeyey baa waxaa la- allah uu yidhi iyagii lagu soo jeensaday quraysh afara'aytum allaata waalcuzza waxaad iiga warantaan allaata sanamkan laata la yidhaahdo waalcuzza iyo sanamkan cuzza la yidhaahdo wa manaata athaalitata alukhraa iyo midaan manaat la yidhaahdo oo saddexaysoo ukhraa ay ka liidata kuwaasoo ama ka dambaysa haddaba markaa allah waxa uu yidhi markuu intaa caddeeyey ukhraa alakum dhakaru walahu luntha hadhow aan sharaxayna saddexdan sana marka aynu sharaxno allaata culummada waxay yidhaahdeen sida eh, laba tafsiir baa ku jira allaata meesha laga keenay qiraa'adan hadda jumhuurka oo allaata oon tashdiid lahayn waxay idhaahdeen culummadu waxa weye macnaheedu allaata waxaa laga soo dhambalay min ilaah min allah bay ka keeneen markaasay yidhaahdeen allaata oo oo is- isimka ilaahay oo allah ilaah ayay ka soo inshiqaaqeen oo markaa sanamkoodii laata u bixiya qaarna waxay yidhahdeen qiraa'ada cabdullahi ibnu cabaas iyo ee laga wariyey iyo qiraa'aadka casharadana ka mid a waxa weeye eh, qiraa'ada saddexda yacquub qiraa'adiisa oo la tashdiidiyo la yidhaha allaata la yidhaahdo wuxuu yidhi cabdullahi ibnu cabaas laga wariyey allaata wuxuu ahaa rajulu nin buu ahaa kaana rajulan nin buu ahaa buu yidhi yalutu sawiiqa waxa uu isugu dari jiray dadka xujaajta ah wuxuu samayn jiraa la yidhi bahalkan saloolka la yidhaahdo markaasuu subag iyo caano intuu ku daro u shiido oo isugu qaso ayuu xujaajta siin jira oo waraabin jiray halkaa maraya meeshaan waxay ahaayeen daa'if oo reerkan la yidhahdo thaqiif ay degaan marka nin ari haystuu ahaa baa la yidhi baahi badanna waa jirtay markaa sawiiqaasi u samayn jiray sawiiqu waa marka saloolka iyo inta la shiido subaga iyo caanaha iyo lagu daro markaa la isku qaso cunto laga dhigto wuxuu dul fadhiisan jiray baa la yidhi dhagax meeshaa sakhra ayuu halkaa deganaa dhagaxaasuu ku dul fadhiisan jiray alaabtaana waa diyaarin jiray dadka soo maraya waa la lugayn jiray oo xajka u socday ile jaahiligii waa soo xajin jireene ayuu qof walba xoogaa siin jiray markaasay waxay aamineen inay tahay baraka markay soo maraan oo wax yar ka cunaanba xoog bay dareemi jireenoo hadhow manaasigtii xajka oo dhan bay mari jireen waxay odhan jireen waa nin barakaysan aakhirkii markuu dhintay ayaa meeshii lagu xabaalay facakafuu way dul fadhiisteen cinda qabrihi qabrigiisii bay ag fadhiisteen aakhirkii markii dambana waa la caabuday sawirkiisiina sanam bay ka dhigeen mise dhagaxa laftigiisii meeshii oo dhanba waxaa laga dhigay markaas meel weyn oo guri weyn bay ka sameeyeen oo dayr weyn leh oo fagaag leh oo sedanay u sameeyeen oo markaasay halkaa lagu caabuday oo waxay weyneeyeen oo reer thaqiif ayaa aad iyo aad u weyneyn jireen ee daa'if saasaa lagu caabuday idan marka maxay keentay barakadii ninkan caanihiisa iyo la barakaystay markii dambe in isagii la caabuday ayay keentay Eh, taas culummada qaar baa maray oo ninkaa marka laata la yidhaahdo inuu halkaa ka soo jeedo oo qabrigiisii marka culammada qaar waxay leeyihin qabrigiisii baa la barakaystay qaarna waxay leeyihin dhagaxii uu ku fariisan jiray ibnu kathiir wuxuu leeyahay isdiidi mayso meeshii uu fadhiisan jiray buu ku dhintay qabrigiina meeshii baa lagu aasay wixii oo dhan baaba shirki lagu sameeyey markaa dhagixii iyo iyo wixii oo dhan baa la caabuday halkaa marka waa laata wey asalka ninkaa barakaysiga la barakaystay ayaa sanamkii weynaa oo markii dambe quraysh ay aad ugu dagaalami jireen oo sanamyada ugu weynaa halkaas ka soo jeedaa baa leyi maalintii fatxi maka marka uu nebigu maka furtay ayuu wuxuu u diray almuqiirat ibnu shucba markaasuu dumiyey oo gubay oo baabi'iyey meeshii oo dhan kaasaasuu ku dhammaaday laata alcuzaa baa ku soo haray waa midka labaad culummada qaar waxayna alcuzaa waa acazi oo la ta'niithiye weeye oo waxay ka keeneen oo ka soo jeexeen min alcasiis asmaadii ilahay bay ka soo jeexeen min alcasiis isimka ilaahay ayay ka soo jeexeen oo taaniithiyeen oo cuzaa ay yidhaahdeen ha cuzaa ay yidhaahdeen iyadana waxay ahayd meel waxa weeye nakhla geedo guri ka dhex dhiseen oo waxa weeye daa'if iyo u dhexaysay maka reer maka aad u weynayn jiray oo aad iyo aad u caabudi jiray halkaa marka maalintii fatxi maka ayaa nebigu wuxuu u diray khaalid ibn alwaliid ayuu u diray sidaa imaam anasaa'i ay warinayaan khaalid ibn waliid markii loo diray oo uu u tegey saddex geedoo waaweyn dhexdooda ayuu ku jiray gurigu geedihii buu jaray gurigiina waa dumiyey waa ka soo noqday nebigu maka ugu yimid markaasuu yidhi maa facalta shay-an waxa ma aad samayna orad noqo oo waxa weeye meesha waa ku jiraa weli shaydaankiie orad noqo sanamkii ma aadan soo dilin wuu soo noqday meeshii buu yimid markay sadanadii arkeen ile meesha naag shaydaanadaa ku jirta markay arkeen ayay ka hor yimaadeen fardihiisiibuu ku weeraray markaasuu meeshii oo dhan dumiyey waxaa ka soo baxday naag shaydaanada oo qaawan oo ciidda sayrinaysa oo timaha ciid ku shubanaysa markaasuu dilay oo meeshii ku dilay wuu soo noqday nebigu u yimid markaasuu u sheegay markaasuu yii tilka alcuzza shaydaanka la caabudayey waa naagtaa shaydaanada oo cuzaa la yidhaahdo oo halkaa u fadhiday wey taana sidaas ayay ku dhammaaday cuzaana waxaa yimid wa manaata thaalitata alukhraa marka intaynu cuzaa ka gudbin barakaysigaa la barakaysanayo oo shaydaankaa la barakaysanayey ayaa keentay in la caabudo waatuu abuu sufyaan maalintii uxud ku faamayey oo yiri intuuna islaamin lana alcuzaa walaa cuzaa lakum ha cuzaan leennahay markuu xoogaa guul helay cuzuu ku faamay oo macnaha guusha cuzaa baa nasiiye na siiyey wey walaa cuzaa lakum markaasaa nebigu ku yiri u jawaaba waxaa dhahdaan allaahu mawlaana walaa mawlaa lakum ha marka waa xadiis saxiixa bukhaari ayaa warinaya amaa wa manaata thaalitata alukhraa manaat culummada qaar waxay yidhaahdeen waxaa laga keenay isimka ilaahay oo almannaan bay ka soo dhambaleen oo manaat u bixiyeen oo ta'thiin mu'anad ka dhigeen qaarna waxay yidhahdeen maya agtiisa waxaa lagu gowrici jiray xoolaha dhiig badan baa lagu daadin jiray dhiiggaa badan oo la shubayey ayaa laga soo dhambalay sida minaba waxaa magaca laga keenay baa la yidhi dhiiggaa badan oo lagu qalayo oo xoolaha hadiga lagu qalayo isaguna manaadkaana waxa uu yiilay meel la yidhaahdo mushallal oo waxa weeye maka iyo madiino u dhaxaysa dadkan madiine ka yimaada oo aws iyo khasraj iyo qabaa'il kale iyo baa caabudi jiray oo markay halkaa marayaan xaj ka xiran jiray ha halkaas ayay ka xiran jireen marka waa sanam iyadana halkaa u yiilay maalintii fatxa maka ayaa waxaa loo diray oo nebigu u diray caliy bna abi aalib waana dumiyey waana gubay halkaasuu isna ku baaba'ay idan saddexdoodaba markaa waa saddex sanan oo la barakaysan jiray culummada marka waxay yidhaahdeen wax kasta oo marka saasoo kale loo barakaysto ama qabri ha noqdo ama geed ha noqdo ama dhagax ha noqdo ama shaksi dhintay ha noqdo ama shaksi nool ha noqdo qaar baa arkaysaa dad nool u gurguuranaya oo jilbaha ka dhunkanaya oo aabba aabba aabba ku haya oo barakaysanaya oo candhuuftiisa iyo weesadiisa gacmaha u hoorsanaya oo ismarmarinaya dadka noocaasoo kale marka waxay ku jiraan waa shirki wey laa shakka inay shirki tahay ha marka waa dhibaato weyn weeye waa dhibaato weyn in qofka saasoo kale loogu huluwi loogu sameeya xadgudub ma fiicna qabuurihii bay ku samaynayaan waxa weeye intaasoo qabuur abaa maanta lagu dawaafayaa oo la barakaysanayaa oo ciid laga qaadanaya haa qaar baa arkaysaa qabri inta barafuun soo qaada gelgelinaya maxaa bal qabri barafuun uga baahan yahay waxaasoo dhan waa quluwi iyo jahli iyo shirki wey idan marka culamada waxay idhahdeen wax walba oo la barakaysto waxay soo gelayaan kuwaasay soo hoosgelayaan ha haddii la aamino ilaah laga dhigto oo la caabudana waa gaalnimo waa shirki akbar haddii ay leeyihiin waxbayna tarayaan oo baraka iyo wasiilana waxay markaas ama shirka akbar bay noqon ama shirka asqar qof walba ictiqaadkiisa ayay u noqonaysa waana arrin khatara wey marka ma banaana waxaasoo dhan sidaa daraaddeed baa allah yidhi marka afara'aytum allaata waalcuzza wa manaata athaalitata alukhraa alakum adakar walahu lunthaa ma waxaad leedihiin idinku wiilasha ilaahayna gabdhuhu leeyahay miya waa iyagii ilaahay u nisbeeyey gabdho oo yidhi almalaa'ikatu banaatullah iyaguna waxay yidhahdeen annagu wiilashaanu rabnaaye gabdhaha waa dilaynaayo waa aasayna marka idinka gabdhihii aad nacayseenna ilaahay baa u tiiriseen wiilashiina idinkaa raba miyaa alakum adakar walahu lunthaa tilka idan qismatun diisa taasi waa qaybin jawr ah oo xadguduba waxa weeye cadaalad ku sugnayn tilkeedan qismatun diisa markaasaa ilaahay caddeeyo waxauu yidhi in hiya ilaa asmaa'un samaytumuuhaa antum wa aabaa'ukum maa anzala allahu biha min suldaan war waxaan sanamyadan iyo dhagxantan iyo waxaan idinkaa magacyada ula baxay ilaahayna kuma soo dejin wax deliila idinkaana samaysta wey yaa qabuurahan maanta la baryayo aayad iyo xadiid noo jideeyey ma jiro dadku iyagaa samaystay iyagaana caabudaya iyagaana baryaya waa hiya hiya mawjeeda inaya ilaa asmaa'un samaytuma antum wa aabaakum ma anzala allahu biha min suldaan ay min xuja xujo iyo burhaan ilaahay kuma soo dejin in yatabicuuna ila danna wamaa tahwa alanfus walaqad jaahum min rabbihim alhuda idan marka qofku hawadiisa inuu iska raaca lama rabo itibaac baa la rabaa itibaac cumar ibn khadaab waxaa ka sugnaatay markuu amiirulmu'miniin ahaa inuu soo maray isagoo maka iyo madee dhexeeda maray ayuu wuxuu arkay dad meel farfadhiyo oo ku leexanaya war maxay tahay halkaa markaasuu yidhaahdeen waa shajaradii nebigu beecada kula gaday beecatu ridwaan saxaabada bay barakaysanayaanoo way ku tukanayaan fa amara wuxuu amray biqadcihaa in la gooyo ha waa la gooye marka bal saxaabada qaar ba waxay yidhaahdeen sanadkii dambe markaan meeshii soo marnay beecada markaa nebiga la galay sanadkii ku xigay geedku waa garan weynayba marka ma dadkan dambaa garanaya hadday saxaabadii garan waayeen waa la gooyey marka idan lama ogola in waxa weeye wax aan nebigu kuu jidaynin inaad adigu jidaysati shirki bay noqonaysaa mawdaca marka shaahidka uu shiikhu u deliishaday munaasabada aayaddu ay kala leedahay baabka waxay tahay wuxuu u baabeeyey shiikhu baabu man tabaraka bishajaratin ow xa- bishajarin ow xajarin wanaxwihima macnaha qofkii wax barakaysta haddaba marka aalujaahiligii hadday intay barakaysteen qabuuro iyo waxaasoo dhan ay sameeyeen waana inoo imaan doontaa baab dhan buu ka dhigi doonaa alquluwi fi saalixiin oo qowmu nuux iyo siday quluwiga ku sameeyeen qabuurihii wuu inoo keeni doonaa haddaba marka maadaama shirkigaa uu gaarsiiyey gaalnimadaa tanna taasoo kale ay keenaysaa waa taxdiir marka waa in la iska ilaaliyo waxaasoo dhan marka insha allahu tabaaraka wa tacaala halkaas ayaynu uga gudbaynaa casharka dambaan ku sharaxaynaa xadiidka abiwaaqid leythi xoogaa uu dheer yahay walxamdu lilah rabbi alcaalamiin